أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون لل... كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suuraة التوبة casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi kayfa sideebaa yakuunu uu ugu ahaanayaa cahdun ballan ama cahdi lilmushrikiina gaalada siday ugu mushrikiinta siday ugu ahaanaysaa ballan ballanta oo cindallaahi ilaahay agtiisa ka yacni ilaahay agtiisa ahaatay iyo wa cinda rasuulihi allah rasuulkiisa agtiisa ahaatay ila aladiina kuwii ma ahane caahadtum aada la ballantanteen oo aada la heshiiseen ma ahane cinda almasjidi masjidkii agtiisa aa kula heshiiseen alxaraami xurmada lahaa agtiisa fama istaqaamuu famaa intii istaqaamuu ay toosnaanayaan lakum idinka ay idiin toosnaanayaan cala alcahdi ay idinkugu toosnaanayaan ballanta fastaqiimuu u toosnaada lahum iyaga ugu toosnaada cala alwafaa'i oofinta in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isaga ka cabsado oo ballamaha ay galaan ilaahay isaga dartii uun u fuliyo kayfa sideebaa yakuunu lahum cahdun cahdi ama ballan oo ugu ahaanayaa ama kayfa sideebaa lahu tadma-inuuna aada yacni ugu iilanaysaan ilayhim xaggooda walxaal in yadharuu hadday adkaadaan calaykum idinka korkiina ay ka guulaystaanna laa yarqubuu aynan ilaalinaynin fiikum idinka sha'nigiinna ilan qaraabo aynan ku ilaalinaynin walaa dimmatan magangelyana aynan sha'nigiinna aynan idinku ilaalinaynin yurduunakum waa idin raalli gelinayaan biafwaahihim afafyaalkooda ayay idinku raalli gelinayaan wa ta'baa way diideysaa quluubuhum quluubtooduna way diideysaa wa akharuhum badankoodna faasiquuna weeyaan kuwa daacada rabbi ka tegay oo ka baxay oo aan ballan lahayn iyo cahdi toona labadan aayadood wuxuu rabbi uga hadlayaa ballamaha maadaama laga soo hadlayo aayadihii hore qaabkii heshiisyada iyo sida heshiiska loo dhammaynayo iyo waxyaabaha markii laga soo hadlay ayaa si guud mu'miniinta waxaa loogu tilmaamayaa nimankan marka mushrikiinta ah cahdiba inaysa lahayn oo cahdiga aynan ilaalinaynin idinka aynan cahdi idiin ilaalinaynin ilaa idinkana markaa yacni sidaa ogaada kuwii uun ballanta markaa ku toosna intay ballanta ku toosan yihiinna idinka wafaaga iyo oofinta ugu toosnaada intaas aayadda hore marka waxay kusaa aayadda markaa yacni hore heshiisyaday calaaqo la leedahay midda dambena axwaasha mushrikiinta yaa alla uu uga hadlayaa marka ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sideebaa istifhaamkan marka waa istifhaamun macnaahu tacajub waa istifhaam laakiin macnihiisu la yaabaa ku jiro waxay ka dhigan tahay macno ahaan waa yaabe sideebaa mushrikiin cahdi ay ugu oo ugu sugnaanayaa ballan sidee ballan ugu sugnaane waa istifhaamun macnaahu tacajubu walistinkaaru walistibcaadu waa la fogeysanayaa inay ballan ka soo baxaanba nimankaas haddana waxaa la tilmaamayaa wax yar oo ay dhici ama waqtiyada qaar inay ballan ka soo baxaan qaar yaroo iyaga ka mida inay ballantii ilaaliyaan way dhici kartaa marka alla wuxuu leeyahay kayfa sideebaa yakuunu oo u ahaanayaa cahdun ballan lilmushrikiina mushrikiinta oo ugu ahaanayaa cahdi iyo ballan sidee bay mushrikiintu ay ugu ahaanayaa cinda allaahi cinda allaahidan marka waxaa bannaan in cahdiga laga sifeeyo ee yakuunuda in lagu tacalluujiyana waa bannaan tahay cinda allaahi ilaahay agtiisa sidee ugu ahaanayaa ballan wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa sidee bay mushrikiintu ballan ay ugu lahaanayaan ila aladiina kuwii maahan ee heshi kuwaana heshiiska marka loo ogol yahay ila aladiina kuwii maahane caahadtum aada la ballantanteen oo markaa yacni aada la heshiiseen maahane marka macnuhu waxay tahay ay laa yakuunu lahum cahdun cinda allahi ilaahay agtiisa ballan kuma laha walaa cinda rasuulihina kuma laha ballan wahum yaqdiruuna ballantay dhakraan wayanquduuna alcahda waa buriyaan ballamada way ka baxaan markaasuu ilaahay wuxuu ka soo reebay xaaladda ay ballantooda ku taagan yihiin in iyaga aan markaa iyagana loogu toosnaanayo oofinta ila aladiina kuwii ma ahane caahadtum aada la ballantanteen cinda almasjidi masjidkii agtiisii alxaraami xurmada lahaa ibnu cabaas wuxuu yidhi quraysh baa laga wadaa qataado wuxuu yidhi hum ahlu maka waa kuwii nebigu sala allahu calayhi wasalam xudaybiye uu kula heshiiyey kuwaas ma ahane iyagaas laftooda maxaa lagu xirayna fama staqaamuu intay toosnaanayaan lakum idinka idinkugu toosnaanayaan cala alcahdi ballanta korkeeda intay idinkugu toosnaanayaan fastaqiimuu u toosnaada lahum iyaga cala alwafaa'i idinkana oofinta ugu toosnaada hadday marka idiin toosnaan waayaanoy ka baxaan marka heshiis waa dhammaaday markaas wa ficlanna waxaa dhacday inay ballantiiba ka baxeen kufaaru quraysh xudaybiya toban sano inaan la dagaalamin baa lagu heshiiyey tobankii sano intaanba sanadii lixaad ay xudaybiye ahayd sanadii sideedaad laba sano meelahaas markay kasoo wareegtay ayay waxay bilaabeen inay dhagar iyo khiyaano sameeyaan khusaaca qolada la yidhaah oo nebiga dhinaciisa heshiiska ka gashay ayaa qolo bani bakar la yidhaah oo dhanka quraysh ka gashay heshiiska ayaa habeen kusoo miratay qurayshina hub iyo ayay ku caawiyeen oy siiyeen ballantii marka sidaasay uga baxeen khusaaca oo qoladii rasuulka xilfiga la gashay oo gadaashiisa martay ayaa nebiga u timid sal ll ly slam in dad laga laayay heshiiskii nima qurayshina ay kuwa bani bakar ay soo kaalmeeyeen bay u sheegeen nebigu markuu yaqiinsaday oo ogaadayna waa kii la dagaalamay oo maka xoogga ku qabsaday markaas oo yacni maka marka yacni uga qaaday dagaalka ayb marka intay idiin toosnaanayaan idinka u toosnaada hadday qalloocaan oo heshiiska ka baxaan ee idinkana markaa yacni heshiiskii intaad dhammaysaan kadib xarbi iyo dad markaa dagaal looga talagelaya ha noqdaan wahan in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isaga ka dhowrsado oo ka cabsado ibnu jariir meeshan wuxuu yidhi in allaha yuxibu alla wuxuu jecel yahay man ittaqa allaaha qofkii alla ka cabsado waraaqabahu ilaaliyo muxuu ku ilaalinaa fii adaa'i faraa'idihi waajibaadka uu faray gudashadiisa walwafaa'i bicahdihi ballankiisoy oofiyaan liman caahadahu qofkau la galay u oofiyo waijtinaabi macaasiyihi macaasida alloo laga fogaado wa tarki lqadri dhagarta oo laga tago bicuhuudihi ballamada lagu dhagar furo liman caahadahu cidduu la ballamay inuu ku ballan furo oo uu ku heshiiskii ka baxo khiyaanana alla uga cabsado arrintaa oon samaynin ka tago marka in allaha yuxibu lmuttaqiina aayadda calaaqada qeybta hore ay la leedahay sidaas waay kayfa waa yaabe sideebaa yani kayfada sida badan waxaa badan kayfa in la xadfo ficilka mustafhamka ah ficilka su-aashu ku dhacayso oo la iska su-aalayo in laga gooyaa la arkaa bacda kayfa oo markaasi jumlo ka dambayso xaaliye ana gadaal ay ka timaado markaa siyaaqa unbaa la fiirinayaa ficilka waa la qadarayaa luqada carabigana waa ku badan tahay aayaddanna marka taas ayay shaahid u tahay waxayna ka dhigan tahay kayfa sideebaa yakuunu lahum cahdun ballan sideebay ulahaanayaan oo kuwan mushrikiintu ballani ugu sugnaanaysaa walxaal iyadoo in yadharuu hadday guulaystaan calaykum korkiina ay ka guulaystaan laa yarqubuu fiikum aynan idinku koranaynin oynan idinku ilaalinaynin ilan qaraabanimo iyo walaa dimmatan iyo dimmo iyo yacni magangelyo aynan idinku ilaalinaynin marka kayfa waxaan u qadarnay gadaasheeda ay kayfa yakuunu lahum cahdun aayaddii hore siyaaqeedaana laga fahmaa abulbaqaa alcukburi isaga wuxuu qadaray kayfa tatma'inuuna ilayhim sideed kuwaa mushrikiinta aada ugu xasilaysaan ballan aada la gasheen sideebaad ugu xasilaysaan iyagoo hadday idinka libin helaan qaraabanimona aysan idinku dhaafaynin magangelyana aysan idinku dhaafaynin hadday idinka guulaystaan xaalkoodu sidaas waay in yadqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu'i wawadduu low takfuruun fii suurati lmumtaxina saasu alle yidhi hadday idinka adkaadaan cadoway idiin ahaanayaan gacmahooda iyo adimadooda iyo afkooday idinku fidinayaan waa cay iyo dacaayad iyo magac xumo inay idinku sheegaan afka ficilkana ay idin dilaan oy idin laayaan marna ma dhaafayaan weliba waxay jeclaysteen low takfuruun inaad markaa yacni aa kufrisaan aayaddan iyo aayaddaas marka waa isku macno allana aayaddaas gadaasheeda waxa uu yidhi aayadda ku xigto lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum raximka iyo qaraabada iyo waxaana aada ilaalinaysaan idinku aakhira waxba idin idin idiin anfici mayso waa la idinkala soocaya ilaahay waa idinkala waa idinkala bixinaya marka iyagiiba idinku ilaalin maayaan qaraabanimo iyo ballan midna idinku ilaalin maayaan hadday idinka libin helaan markaan uun ay markaa inta ay heshiiska ku taagan yihiin ama ay ilaalinayaan waa inta aysan libin iyo aynan arkaynin oo ay cabsi qabaan kayfa waa yaabe sideebaa yakuunu lahum cahdun ballan ay u lahaanayaan oo ballani ugu ahaanaysaa walxaal in yadharuu waaw waawlxaal waaye jumladan shardiyada ahna gadaasha oo waawlxaalku waa ka gadaal timaadaa suuratu yacni suurat lacraaf iyana waa dhici kartaa inaan uga soo hadalno meelahaasna walxaal in yadharuu hadday guulaystaan calaykum idinka korkiina laa yarqubuu ilaalin maayaan ay laa yaxfaduu ma ilaalinayaan fiikum idinka dhexdiina shanigiina idinka idinku saabsan ilaalin maayaan ilan ilan marka afar macno ayaa luqatan lagu tilmaamaa ilan qaraabatan qaraabo ma ilaalinayaan ilan cahdan ballan ma ilaalinayaan marka haddii ilan cahdan lagu macneeyo walaa dimatanna maxay noqonaysaa isku macno un cadfu tafsiir waayo marka walaa dimatantan cadafku cadfu tafsiir ayuu iska noqonayaa waa sida maalan yacni meelaha cadfu tafsiirka yacni sida sida ay tahay ayaa sha waxyaabaha shawaahidka u ahay ka mid tahay ayb haddii ilanta lagu macneeyo cahdi iyo ballan haddii lagu macneeyo ayb wa alfaytu qowlahaa yacni kadiban wamaynan oo kala kadiban wamaynan labadan baa isku mid macnaha saddexaadna ilan bimacnaa in laga wado allah oo marka macnuhu uu yahay laa yarqubuu fiikum idinku ilaalin maayaan ilan ilaahay idinku ilaalin maayaan ila ilaahay uu kaaga cabsanaayo ma ma haayo isaga macnaha yacni tabarina marka cumuumkau doortay saddexdaas macno qaraabatan cahdan in ilaah laga wado saddexdaas macnoba marka tabari isaga waa doortay maadaama mid mucayana aysan ku imaaneynin mana iska hor imaanayaan yurduunakum waa idin raali gelinayaan waa jumla mustanafa yurduunakum waa idin raali gelinayaan biafwaahihim afafkooda afkooday idinku raali gelinayaanoo afka waxay idinkaga sheegayaan inay raalli idin yihiin wata'baa way diideysaa quluubuhum quluubtooduna way diideysaa oo quluubtoodii ma rabto ey yucduunakum bialsinatihim carabka waxay idinka siinayaan khilaafa maa fii quluubihim quluubtooda waxaa ku jira wax ka duwan wata'baa way diideysaa quluubuhum quluubtoodu way diideysaa wa akharuhum badankood faasiquuna weeyaan kuwo ballamaha ka baxo oo aan marnaba ballan aan usoo jeedin marka wa akharuhum maxaa loo yidhi mushrikiin kulligood faasiqiin waaye wa akharuhum faasi faasiquuna maxaa loo leeyahay fisqiga meeshan baa waxaa laga wadaa ballankabaxyadaa hadda laga wadaa marka waana la heli karaa wax yar oo ballantooda ilaaliya waa laga heli karaa iyaga dhexdooda sidaasaa marka wa akharuhum faasiquuna markaa loo yiri waana sida baqowi saasuu sheegayaa qiila araada bilfisqi waxaa naqda alcahdi ballanta oo laga baxo wa kaana fi lmushrikiina man wafaa bicahdihi mushrikiintana kuwa ballamadooda oofiye waa la- waa ku jireen laakiin badankood ayaa waxay ahaayeen kuwa ballamada ka baxo ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila ishtarow way iibsadeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay hamanan ku iibsadeen lacag haman hamanka oo qaliilan aada u yar fasadduu way le- way celiyeen annaasa dadkii bay ka celiyeen can sabiilihi ilaahay jidkiisa innahum iyagu saa-a waxaa xumaaday maabaa xumaaday kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii mu'minin mu'min ku ilaalin maayaan ilan qaraabo walaa dimmatan magangelyo ama cahdi ballan ku ilaalin maayaan wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuctaduuna kuwa xadgudba ah ee fain taabuu hadday soo noqdaan cani shirki ay ka towbad keenaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada ay toosiyaan wa aatawu zakaata zakada ay siiyaan fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin waaye fi diini idinkula walaal ah diinka wanufasilu waan kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha liqowmin baanu u kala dhigdhigaynaa qoom qoomka oo yaclamuuna og oo wax garanayaan marka ayadahan asbaabaha keenaysa inay ballanlaawayaal ay noqdaan oo ballan aynan ilaalinin baa naloo tilmaamayaa nimankan marka yacni iimaanka iyo diinka wax qiimiya uguma fadhiyo oo iyaga aayaadkii ilaahay bay haman aada u yar waxaan macno lahayn oo aada u yar bay ku iibsadeen ishtarow waxay iibsadeen biaayaati biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa hamanan bay ku gateen haman hamanka oo qaliilan aada u yar yacnii adduunyadii bay marka qaateen oo ay doorteen fasadduu way celiyeen annaasa dadkii bay ka celiyeen can sabiilihi ilaahay jidkiisay ka celiyeen aayaadkii alley marka wax yar ku gateen mar walbana kufriga waxa sababo waxa sababa waa adduunyo laga hormariyey aakhiro wa fii suurati naxli ilaahay markuu ka hadlay dadka quluubtooda kufriga u waasiciyey man kafara biاllahi min bacdi iimanih ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahm cadaab cadiim dabadeed wuxuu yihi dalika biأnahu mustaxabu اlxayaaةa اdunya clى اlآakhira waana allaha la yahdi اlqowma اlkafiriin marka aayaadkii bay ku gateen haman yar kufrigii taasaa marka ugu sabab noqotay adduunyadu marka cudurdaar qofka uma noqonayso qofka adduunyow rabaa iyo waxaan adduunyay ka tahay qalbi kama ah adduunye jacayl unbaa u geeyey kufrigaba adduunye jacayl unbaa dadka u geeyey wax kale uma geeyin sidaasuu ilaahay aayaddaa ku tilmaamay aayaddanna waa kanaa fasadduu dadkii bay ka celi fasadduu waxay ka celiyeen annaasa dadkii can sabiilihi ilaahay jidkiisa waxay taagan yihiin marka inay yacni diinkii alle iyo dadka ka celiyaan innahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maabaa xumaaday kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen saa-adaani marka waxaa bannaan inay noqoto saaatun saa-a muxawalatun ilaa facula saa-a asalkeedii laga soo wareejiyey facula la keenay oo markaas sawu-a ay tahay sawu-a ay tahay oo markaa nicmo iyo bi'so baabkeeda la geliyey markaas wajcalka bi'sa saaa wajcal facula min di hulaahatin ka nicma musjala taas waa laga dhigi karaa saaa maa saaa shay ubaa xumaaday kaanuu ay ahayn yacmaluuna inay samaynayeen shaygaas waaye marka waxaa damiga iyo lagu khasisayo nacam ayb waxaa kaloo bannaan saa-ada calaa xaalihaa inay ahaato mutacadiye ay noqoto oo markaa macnuhu ou noqdo inahum iyaga saa-a ay saa-ahum waxaa xumeeyey iyaga maabaa xumeeyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen labada saa-aba labadaba waa laga dhigi karaa oo marka mafcuulkeeda lasoo qadaro saa-ahum la dhaho laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii mu'minin mu'min ku ilaalin maayaan ilan qaraabo iyo walaa dimmatan ku ilaalin maayaan cahdi ballan qaraabo iyo ballan midna ku ilaalin maayaan marka aayaddaani takraar hadda ma iska ahan qur-aanku yani meel walba macno u munaasaba ayaa ayuu dhigayaa aayaduhu aayaddan marka laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima iyo tii hore farqiga udhexeeya waa maxay midda hore ayaa qofku wuxuu u malayn karaa tii hore waxay ka hadlaysay sha'niga rasuulka iyo asxaabtiisay ka hadlaysay kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dima marka arrinta waxaa la diidayaa in loo maleeyo inay ku kooban tahay ballanxumada gaalada iyo yacnii nacaybka ay mu'miniinta u qabaan rasuulka iyo asxaabtiisa inay ku koob inay ku kooban tahay inaad u malayso ayaa la diida aayaddan dambe marka mu'min oo dhan ayay saas ku yihiin bay tilmaameen waa macno cusub marka oo aayaddii hore aan markaa ku jirin ayb sidaas marka tambiihaas baa meeshan ku yaallo waa tanbiihun cala alwasfi almuujibi lilcadaawati tilmaanta cadaawadda keentay ayay aayaddan tilmaamee waa maxay wahuwa aliimaanu waa iimaanka yani cadaawadda gaaladu ay qabaan waxa tilmaanta keentay waxay tahay waa iimaanka leanna aayaddan laa yarqubuuna fii mu'minina lir mu'min kastaba wasfiga marka iimaanka waayo waxa cadaawadda keenaya wax kale ma aha nacam walidaalika marka cadaawatu cadaawada gaalada iyo mu'miniinta ka dhexaysaa maxay ku saleeya waa iimaan cadaawo iimaan ku salaysa adiguna mu'min baad tahay isaguna iimaankiibuu diiday halkaas waa siraaca iyo dagaalka iyo meeshuu ka jira waxaan kaloo dhan kaasay taabic u noqonayaan dhaqaale iyo dhul iyo maal iyo waxyaabahaasoo dhan waxaa asal ka horeeyo iimaanka iyo diinka ayb kaasaa iyaga marka aada ugu cadaawadda noocaas oo kalea marka ma laga ma la dhamay karaa ma ka dhammaan kartaa mu'minka qalbigiisa may kama dhammaanaysa marba haddii iimaankii lagu xiray inaad iimaankii ka tagto adiga yay kaaga iyay kaaga dhammaanaysaa marka gacal iyo walaal iyo waxaasoo dhan ma gala ma ma ma galaan oo qofka inuu yidhaha walaalaheen ummad uu ogyahay inaysa isku diinayen oo gaalo ah inuu yidhaha walaalaheen saasa annaga iyo walaalaheen walaalaheen taas marka sax ma ahan ayb dadka qaarkoodna waxay usoo waxay dhahaan wa ilaa madiina akhaahum shucayban sow lama dhihin akhaahum walaalkood waa la yidhi ee ayaga nasab ahaanay isku meel kasoo jeedaan laakiin annaga annaga kuwa aan yacni dadka yacni dadka qaar dadka islaamka sheeganaya qaar badan oo kamid a waxa ay leeyihiin walaalaheen iyo waay wadaday wax isku yihiinba maaha iyo meel isla galaan kuwo oo nasab oo ka dhexaysa ma jirto mid walaaltinimo oo un kalgacal diini ah unbuu tegaa markaas ayb waa arrin aada khatar u aho halis ah oo dadka qaar iska fududaystaan laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii mu'minin mu'min u ilaalin maayaan ama dhexdiisa ku ilaalin maayaan ilan qaraabanimo walaa qaraabo iyo walaa dimatan cahdi midna ku ilaalin maayaan wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga ayaa almuctaduuna kuwa xadgudbay ah fain taabuu hadday soo noqdaan oo shirkiga ay kasoo noqdaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada wa aatowu zakaata zakada ay siiyaan fain taabuu shirkiga ay kasoo noqdaan wa aqaamuu salaata wa aatowu zakaatana salaada oogideeda iyo zakada bixinteedu waxay tusaysaa axkaamtii islaamka inay iltizaameen qofka uu iltizaamay ayay tusayaan labadaasi waa iltizaam ayaa ku jiro faikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihim waayo markaa fi diini idinkula walaal ah wanufasilu waan kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadkan kala bixbixinaynaa liqowmin baan u kala bixbixinaynaa yaclamuuna wax garanayaan jumladani marka laba shardi dhexdoodaa la geliyo u feerso jumladan wanufasilu laayaati laba shardi bay dhexdooda gashay fain taabuu waaqaamuu salaata oo shardi ah iyo waina kahuuda soo socoto jumladana marka dhex gashay fain taabuu iyo waina kahuu baa dhexgeliyey macnaha marka ay ku jirtaa waa maxay tac waxaa ku jira meeshaas u fiirso waxaa ku jiro boorin iyo ku tirtirsiin qofka lagu tirtirsiinayo inuu aada ugu tadabburo tafsiilka iyo kala dhigdhiga ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka oo ku kala dhigdhigaayo arrimahan gaar ahaan weliba yani marka waxaa laleeya war arrimahan iyo axkaamtan iyo waxyaabahan la idiin sheegayo aada ugu tadabbura ilaa marka lagu yidhaahdo hadday saas sameeyaan saas yeela sidaas hadday yeelaan sidaas baa dhacaysa marka in lagu leeyahay axkaam iyo waxbaa meesha ka dhalanayo waxaa ka dhalanaya marka yacni waxyaaba qofka uu aaminayo marka kuwaasaad diyaar ugu noqoto wanufasilu laayaati baa la dhexgeliyey iyadoo la rabo inaad kala dhigdhigaas ilaahay kala dhigdhigayo aayaadka inaad adigana aada ugu fakerto ood u feerfeeriso ayb waa marka waa taxriid ayaa ku jira calaa ta'amuli maa fasala allahu tacaala min alaxkaam axkaamta ilaahay kala dhigdhigay yaa adiga lagugu boorinayaa inaad aada u feerfeeriso liqowmin yaclamuuna iyadana ewaxaa lagu tusayaa tafsiilka ilaahay iyo hadalkan rabbi subxaanahu watacaala sidan u kala dhigdhigan ahlu cilmiga iyo ahlulfahmiga iyo ciddii ilaahay towfiiq waafajiye unbaa fahmayso ee dadku ma fahmayaan kuwa ilaahay towfiiqda u ka qaaday ayb dadkuna inta badan qur-aanka iyo sunnada nebiga arrimaha noocaana calaaqaadka yacni calaaqaadka dowladaha iyo yacni waxyaabaha heshiisiyada iyo dagaalada iyo ecuquubaadka iyo waxyaabaha ku tacalluqo dad badan ayaa marka in qur qur-aanka iyo sunnada inay ka qaataan aada u fogeysanayo oo wax fog ka dhigaayo oo dhahaya qaarkood waxaan miyaa hadda la samey karaa sidaan miyaa la yeeli karaa iyo dhahayaan marka kuwaasi de kuwaanay un ka mid yihiin wanufasilu laayaati liqowmin yaclamuuna inaan aada ugu tadaburin qolo wax garanaysa aayaadka aan u kala dhigdhigaynaa marka kaan wax garanaynin tafsiilkaasi waxba u tari maayo markaas wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imat alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun wain nakasuu hadday buriyaan aymaanahum dhaarahoodii ay gunteen hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballankooda ka gadaale ballankii ay galeen ka gadaale ay dhaarahoodii ay ka baxaan oy buriyaan wa tacanuu ay duraan fii diinikum idinka diinkiina ay duraan ay wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri kufriga hogaamiyeyaalkiisa kuwa kufriga imaamyada ku-a la dagaalama inahum iyagu laa aymaana dhaar iyo cahdi lahum iyaga uma sugnaanin ballan ma laha lacallahum yantahuuna likay yantahuu say uga joogsadaan inay ballamaha ka baxaan si ay uga joogsadaan la dagaalama hadday sidaa yeelaan aayaddan axkaam dhowr ah baa loo deli ayaa ayay deliil u tahay ama ay tilmaamaysaa rabbi wuxuu leeyahay wain nakasuu hadday buriyaan aymaanahum dhaarahoodii badanaa heshiis iyo marka la qoraayo iyo dhaaro iyo waxbaa la socdo waa la adkeeyaa waxbaa lagu adkeeyaa wain nakasuu hadday buriyaan aymaanahum dhaarahooda min bacdi cahdihim ballantooda ka gadaale markay ballan galeen oy idinla ballan galeen ka bacdi ballanta ay ka baxaan wa dacanuu ay duraan fii diinikum diinkiinana ay duraan dacniga hadda marka waxaa loo jeedaa midka yacni macnawiga ah dacana yacanu iyo dacana yadcunu ayaa midna waa xisi midna waa macnawi dacana yadcunu marka la yidhaahdo farta markuu ku mudo waay oo markaa yacni saa fartiisa iyo ama shay uu ku mudo ayaa dacana dacana yadcunu baa la dhahaa dacana yadcanuna waxay tahay marka waa durayoo yacni waxbuu ka sheegay waa afkii waa caayey waa inkiray warkiisiibuu wuxuu ka dhigay war aan jirin wahaakada marka midda dambe waay hadda middaani ila diinaa la sheegay diin wa dacanuu ay duraan fii diinikum diinkiina ay wax ka sheegaan ay duraan ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay alimaamu alqurtubi aayadda waxaa loo daliishaday calaa qatli man dacana fi ddiin qofka diinka duro in la dilaayo aayaddaana laga qaatay faqaatiluu a'imata alkufri buu alla yidhi id huwa kaafirun maxaa yeele waa gaal hadduu diinkii duro waa gaal dacni maxaa la dhahaa marka diin duridda waاطacnu huwa an yunsaba ilayhi maa laa yaliiqu bihi waa diinka in loo nisbeeyo waxaan laa-iq u ahayn qofkii maalan aayaddii qur-aanka xukunkii ilaahay baa la sheegay markaasuu wuxuu yidhi war waxaas arxan darro waay ma waxaasaad sheegaysaa qofkaasi diinka waa ka baxay waa duray diinkii waa duray dacni buu diinkii ilaahay ku sameeyey waayo diinkiibuu u nisbeeyey waxaan laa-iq u ahayn arxan darro waaye iyo foolxumo waayo waxaas iyo qof dhan oo nooloo soo taagan dhagaxa lagu dila maxay tahay waxaas iyo gacan ha la gooyo maxay tahay axkaamtiibuu duraa maalan caqiidadii diintiibuu durayaa oo wuxuu leeyahay waxaan ku dhisan nacaybkan iyo jacaylkan ummadda la kala gelinayo oo diin lagu salaynayo dadka kala fogeynayo maxay tahay ayuu leeyahay waxaan diintan dadka lagu kala fogeynayo maxay tahay ninka diinta rumaysan iyo kaan rumaysnayn waxaasi wax caqligala maaha hadda maad ibaraysaan aniga yacni waxaas anigu ma ma aqaano bani aadamka aniga bani aadamnimadiisaan ku tixgelina diintiisa waxba igama gelin wuxuu ka fiican muslimiintay ka fiican yihiin waxyaabahaas oo dhan marka iyadoo aan jawaanib iyo gaara aan aan loo jeedin ee sidaas loo tuuraayo waa dacni marka ilaahay diinkiisa la duraayo ayb dacnigu marka wuxuu yihi alimaamu اlqurطubi waلطacnu huwa an yunsaba ilayhi diinka in loo nisbeeyo maa laa yaliiqu bihi waxaan u qalmin ayb ow yactarida biاlistikfaafi ama diintiibuu durayaa isaga oo yasayo oo quursanayo fududaysanayo calaa maa huwa min addiini shay diinka ilaahay ah iyou quursanayaa fududaysanaya markaas saas u ictiraadayaa waa badan yihiin dadkan hadda yacni noocyo badan oo dadka ka mid a waxyaabaha saas yeelaa jira ayb ow yactarida biاlistikfaafi calaa maa huwa min addiini lima habata min adaliili اlqaطciyi calaa sixati usuulihi calaa sixati usuulihi waistiqaamati furuucihi sababta waa maxay wixii waxaa u daliilaba daliilka qacigae sugnaaday diinteenna islaamka usuusheeda iyo furuucdeedaba inay toosan tahay meel meel la duro m ma qabto daliilka qacigaa sidaa tilmaamay haddii marka qof muslim awal ahaa ou yidhaahdo cadaalad daraa meeshaan ku jirta iyo wallaahi anigu waxaan ma samey karo uma arka naxariis inay tahay iyo ou diinkii sidaa ku duro diinka waa uga baxaa hadduu awal ku jiray dagaal haddii uu yahayna waxaa loo ictibaarinayaa inuu diinkii duray dacnigii marka sidaasuu ku qeexay kadib ibnulmundir ayuu wuxuu ka sheegay in jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan anahum yuxatimuuna qatla dimihi idaa saba nabiya sal l l slam dacniga waxaa ka mida marka rasuulka in la caayo sala allahu calayhi wasalam gaalkii muslimiinta ku hoos noolaayo heshiiska kula noolaa hadduu rasuulka caayo heshiiskiisiina waa buray dilkiisana waa waajiba waa la dilaya waxaa la wariyey marka wuxuu keenay waruwiya ana rajula qaala fii majlisi caliyin u fiirsa qisadan cali radia allahu canhu majlis uu fadhiyey ayaa nin baa wuxuu yidhi maa qutila kacbu bnu lashraf ilaa qadran kacbu bnu lashrafkii yahuudiga ahaa dhagaraa lagu dilay dhagar ayaa lagu dilay fa amara caliyun bidarbi cunuqihi cali ninkaa wuxuu amray in qoorta laga jaro waayo dhagarta yo u nisbayna rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa dacnun fi ddiin ma la dhahayo awal gaal ou ahay ninkan gaalnimada uu ku jiraa ka darnayd maya gaalnimadiisa wixii isaga gaalnimo u ah oo gaalnimada uga diin dhigto hadduu jizye iyo bixiyo ama heshiis lagula galo oo gurigiisa la joogo laguma haysto ee waxaa lagu haysto waxay tahay waxaan dheeri waayo wax dheeri ah waayo gaalnimo dheeraad ah waayo oo rasuulka inuu caayo wax isaga uu kaga ka diin dhiganayo diintiisa ama waxa uu sheeganayo ictiqaadka uu sheegayo maba ka mid ahaba cay rasuulkii in dhagar iyo waxaa lagu sheega ma aha meeshaa marka cali isaga saas ayaa ka dhacday wa qaala aakharu ku kalaa wuxuu yidhi fii majlisi mucaawiya majliska mucaawiya ayuu warkaasoo kale ka yidhi kacb ibnul ashraf qadri baa lagu dilay markaasuu maxamed ibnu maslama oo saxaabada nebiga ka mid ah wuxuu yidhi ayuqaalu hada fii majlisika mucaawiya warkaan miyaa majliskaaga lagu dhahayaa wa taskutu ma aamusaysaa marka wallaahi laa usaakinuka taxta saqfin ilaahay baan ku dhaartay aniga adiga saqaf ma wada joogayn uu yidhi ma kula deganaanayo saqaf abaddan weligay saasuu marka moxamed ibnu maslama uu yihi wala in khalawtu bihi la aqtulannahu haddaan meel ku arkana ninkaas waa dilayaa yihi ogow ayb labadaas ahar marka saxaabadiina ayay ka yimaadeen marka lagu daro dee axaadiistii naagtii ninkii indhoolaha ahaa oo naag umwalad ilmo u dhashay oo weliba ou jeclaa ee gaal ahayd ayaa nebiga cayi jirtay maalinkii dambe habeenkii dambe ayuu waran intuu soo qaatay ayuu xabadkeeda intuu warankii geliyey buu isku soo tuuray markaasuu dhinaca kale uga dhex bixiyey saasuu ku dilay markaasaa rasuulkii loo sheegay sal l l slam markii uu yidhi marka inay nebiga cayn jirtay uu sheegay waxaa rasuulku sal lla ly slam uu yidhi alashhaduuh markhaati ka noqda buu yidhi ana damahaa hadar dhiiggeeda cid isku qabsanaysa isweydiinaysa male ayb taana marka yani xadiid isagana saxiixa w abu barza isaguna alaslami oo abubakar la fadhiya ayaa nin abubakar aada u caayey markaasuu yidhi abu barza abubakarow iamar ninkaan aan dilay markaasuu wuxuu yidhi haddaan ku amri lahay ma samayn lahayd haa waa samayn lahay maya buu yidhi haadihi laysat ilaa lirasuulillahi sal ll ly slam qof haddii la caayo dil uu yahay ciqaabtiisu rasuulku unbaa arrintaas leh qof kale maya qofka kale yacni in la caayo gardarro waa noqon kartaa xabsi iyo wax lamida unbau gelayaa laakiin qof caydiis qof loo dilaayo de ilaahay iyo rasuulka iyo sala allahu calayhi wasalam iyo diintii inuu duro iyo waayo laakiin dadkeen dadkeenaan kale qof caydiis qof in loo dilaa gardarro waay ayb xuduu waa un hadday qadaf tahayna waa laga yani xadulqadafkii baa marka lagu dhufanaya haddii kalena oynan qadaf ahaynna xabsi iyo wax lamida unbaa lagu ciqaabaya meeshaasna abubakar waa kaasa saxaabadii marka taasay mutaqarir agtooda taasaa ka ahayd weliba naagtaani waxay ahayd naag oo umu walad oo gaal ah bay ahayd muslinkay ku dhexno ay ku dhex noolayd dabcan markay nebiga caysay sidaa la yeelana rasuulka sal alla ly slama dhiiggeeda wuxuu ka dhigay wax hadar ah ayb qurdubi marka meeshaa meel yar buu kala tafsiiliyey oo dib ugu laabtay oo wuxuu yidhi haadaa yuqtal waa la dilayaa buu yidhi kan walaa yustataabu towbana la weydiin maayo war war ka towbadkeen waxaan la dhihi maayo iyadoon istitaabo la weydiinna la dila masaladaa marka istitaabadana qof kastoo diinta ka baxo yani hadda labaan u kala qaadaynaa midka qofka nebiga caynayo inuu muslin ahayo inuu gaal ahayo oo dimi ah hadduu gaal dimi ahaa iyo hadduu muslin ahaaba qatliga horta waa waajibayaa dilkiisa qodobkaas waa haddii uu muslim ahaan jiray marka awal haddii uu muslim ahaa diintou uga baxayaa waa ku ridoobayaa arrintaasaan dhahnay riddadaasi ma waxay la mid tahay riddada asagoo oo aan cay iyo diinta ku sameynin nebiga wax ka sheegin ee uu diinta islaamka ka baxo middaa miyay la mid tahay mise waa ka duwan tahay riddada labay u qaybiyaan bacd alculamaa ridda mujarada iyo ridda ridda mujarada can iliidaa iyo riddatun maqruunatun biliidaa riddo dhib ounan la soconin iyo mid dhib la socdo midaanaan ka hadlayna waa riddo caadiya maaha waa mid dhib la socdo waa rasuulkii waa diintiibuu ka baxay iidaa iyo dhibou sameynaya rasuulkiibuu caay caynayaa sala allahu calayhi wasalam ama diintiibuu caynayaa ka noocaas oo kale ah towbo ma la weydiinayaa in badan oo a'imada ka mida waxay ku taga inaan towbo la weydiinaynin sidaasaan xoog badan waayo dembi kasta oo diinta looga ridoobo towbo in la bandhigaa waajib qasab ah ma aha waayo waxaan aragnay nimankii intay soo islaameen cukli iyo nimankii qoladii rasuulka sal ll ly slam intay u timid yidhaahdeen intay islaam u muujiyeen xanuun xoogaa xanuunsadeen madiine ku daltabyoodeen ee rasuulka uu caanaha geela iyo kaadida geela iyo caba uu yidhi ee qowsaarkii rasuulkana dilay xoolihiina qaatay diintiina ka baxay iidaa iyo waxay isku dareen gaalnimo soo ma arkaysa rasuulku toobaha loo bandhiga ma dhihin markii lasoo qabqabtay waa la laayay wax toobaha looma bandhigin haddii marka ay towbad keenaan towbadu waa anface baynahum wa bayna allaahi laakiin waxaanan ka dhacaynin marka oo xadkan dilka ah hadduu muslim awal ahaa oo ku ridoobo nebiga caydiisa waa un dil warkiisa mana ka dhacayo dilkaasi xataa hadduu towbad keeno towbada aakhiray anface laakiin adduunyada xaqii rasuulka ku lahay cidka guday cid yacnii u fasaxaysaa ma jirto oo rasuulkii waa dhintay sala allahu calayhi wasalam gaal dimi ah markuu yahay oo awalba gaal uu ahaa nebiga caaya sal ll ly slam waxaa nidhi asna waa dilkiisa waa waajibayaa islaamka soo gal iyo waxbaa iyo towbo iyo ma loo bandhigayaa maya hadduu soo galayo islaamka uu soo galo uu soo islaamo ma la dhaafayaa marka ma ka dhacayaa dilka waa gaalkan sheegayaa awal gaal uu ahay asli ah caydi rasuulkau la imaaday dil buu waajibsaday waa towbad keenay oo islaam uu noqday ma la dilayaa mase lama dilaayo alimaam maalik iyo madhabka maalik iyo madhabka shaafici iyo waxay leeyihiin haddii uu soo islaamo waa la dhaafayaa awel gaalow ahay uu soo islaamay waxayna deliishanayaan qowluhu tacaalaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf aayaddaas iyagu deliishanayaan wa bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maya sidaas maahanoo xaqaani ninkan islaamnimadiisa oo ansaxaya laakiin xaqi nebiga ku lahay cid maanta ka cafi kartaa ma joogto mar walba dilkiisa oo waajiba qowlkaasaana moodaa ibnu taymiya saarimulmasluulka inuu u nusreeyo culimmada qaarna waxay yidhaahdaan de qowl keenayaba waaye qofka inuu islaam haddiiba in la dilaa uu og yahay islaamnimadiiba inuu iska dhaafo oo wax islaamnimada kusoo jiidayaa meesha ka baxaayo gaal unbuu iska sii ahaanayaa qaar baa sidaa ku cilaynayo si islaamka loogu loogu soo dumo haddii uu sooba islaamo isaga marka istitaabo la weydiin maayo laakiin hadduu isaga la imaado towbadii iyo islaamnimadii waa laga aqbalayaa aayaddaas qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf ayaana daliil u ah bay dhahayaan meeshaas marka khilaafkaas baa ku jira ayb masalada kale waxa ay tahay labadan shardi marka inuu isku daro qasab miya mase qasab maaha inuu ballan ka baxo iyo inuu diinta duro labadaas xanafiyada qaar baa waxay leeyihin labadan markuu isku daro ayuu dilka mutaysana laakiin qowl aada baciid u ah waay waayo xataa hadduu heshiiska ka baxo wax dil keenayo oo uga baxo heshiiska ee aan dacni ku jirin in lala dagaalaa bannaaneyd hadduu heshiiskii keligiis ka baxo dagaalku waa bannaan yahay aayadaha waana soo sheegnay marka dacnigii muxuu la gaar noqonayaa taas marka qowluljumhuurka xoog badan oo ah labadan mid kastoo uu la imaado dagaal waa waajibsana hadduu dacni keliya la imaado iyo hadduu heshiiskii ka baxo duritaan diinta uu durayo uunan la imaanin intaasba marka mid kasta qitaal buu waajibsanayaa ama uu keena ayb qadiyadii marka kacb ibnul ashrafna iyada hadday caydii nebiga qadri baa lagu dilay hadduu yihahda nebiga dhagar baa lagu dilay ou dhaho nebiga wuu caayey qofku haddiise uu yidhaahdo dadkii uu diray rasuulka sala alla l slama ninkaa dilay ayaa intay wax u ballan qaadeen ayay ballantii uga baxeen iyo hadduu yidhaahdana rasuulkii isaga saasu ayuu amray waana ku raalli ama waa ku raalli noqdo uunan dhehaynin markaa dee nin saxaabadii duray waayo waa la ciqaabayaa laakiin nin nebiga caayey laga soo qaadi maayo markaas aduu siyaalo tafsiil noocaas oo kalena meeshaan marka uu ku sheegay aayaddan marka aayadda loo deliishado waayo sabbiga nebiga inuu yahay dacni iyo duritaan diinka la duraayo waayo dadkooduna waxay ku mutaysanayaan wax aynan gaalada kale mutaysanin markii maka la furtay oo rasuulka sal ll slam maka uu furtay dadka waa iska cafiyey ilaa dhowr qof naagaa ku jirtay xataa naag iyo dhowr nin ibnu khaal waa tii lagu yidhi ibnu khaal mutacalliqun biastaari lkacba kacbada daahiyadeeduu ku dhegan yahay haddaad aragtaanuu yidhi ibnu khaal oo kacbada daahiyadeeda ku dhegan ku dila meeshaas dila xurmadii marka kacbada iyo isxaankii dadka kale loo sameeyey isaga looma sameynin waayo muxuu sameey jiray waa nebigu cayi jiray sal l sl marka dowladaha muslimiinta haddii ay heshiisyada ay sheegaanba qaarkood inay kula jiraan dalal kale haddii marka dalalkaas uu ka imaado yacni cayo rasuulka sal ll slam ay iyaga ama madaxdoodu ay caynayaan ama cid caynayso ay garabka gashanayaan wax heshiisa meeshaas ma yaallo heshiisaan nahayadu waa iska waxaan sax noqonaynin waayo waayo dacni fi ddiin haddii la helo heshiis meeshaas ma yaallo xarbi unbaa yaal iyo col ayaa yaallo qofkana de nabiyullaahi maxamed sal ll ly slam qofka muslimkaa meel weyn uu ka joogaa wain nakathuu aymaanahum wain nakathuu hadday buriyaan aymaanahum dhaartooda ay furaan ay buriyaan min bacdi cahdihim ballantoodii ka gadaale wa tacanuu ay duraan fii diinikum diinkiina ay duraan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri kufriga a'immadiisa hogaamiyeyaalka gaalada la dagaalama maxay ku noqdeen a'immatulkufri dacniga diinta ay durayaan ciddii marka diinta islaamka durto kufriga a'imay ku yihiin innahum iyagu laa aymaana cahdi lahum iyaga uma sugnaanin wax ballana male kuwa sidaasuu ilaahay leeyahay ibnu caamira quraada toddobadaa wuxuu akhriyey inahum laa iimaana lahum iimaan ma leh lacallahum yantahuuna maxaa dagaalkaa inaad la dagaalantaan la idiin farayaa lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga joogsadaan alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum wahamuu biikhraaji rasuuli wahum bada-uukum awala mara alaa tuqaatiluuna ma la dagaallamaysaanoo qowman qolo miyaydnan la dagaalamaynin qolada oo nakasuu buriyeen aymaanahum dhaarahooda buriyey oo ballamadoodii ka baxay wahamuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulka bixintiisa inay bixiyaan ku fakeray wahum iyaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen awala maratin mar markii ugu horreysay markii ugu horreysayna idinka ay idinku bilaabeen dagaalka iyaga atakhshawna ma ka cabsanaysaan hum iyaga miyaad ka cabsanaysaan faallaahu alle an takhshawhu inaad ka cabsataan ayaa xaqu xaqnimo badan faallaahu alle an takhshawhu khashyatuhu ka cabsigiisa isaga laga cabsado ayaa xaqu xaqnimo badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin alaadan marka waa xarfu cardin manaahu wa macnaahu taxriidu walxadu calaa qitaalihim dagaalkooda marka aada laysugu boorinayaa marka ilaahay wuxuu leeyahay miyaydnan la dagaalamaynin qolo intaan isku darsatay alaa tuqaatiluuna miyaydnan la dagaalamaynin qowman qolo qolada oo nakasuu buriyeen aymaanahum dhaarahooda wahamuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulkii bixintiisiina ku hamiyey daarunadwa waa kuwii ku shiray waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin marka dad ku hamiyey rasuulkii ilaahay inay ka bixiyaan magaalada wahum iyagana bada-uukum ay idinku bilaabeen idinka xarbiga iyo dagaalkana ayagaa idinku bilaabo idinsoo doontay awala maratin markii horeba markii horena marka ay yacnii yowma bedrin waay maalintii bederna de iyagii marka u badbaaday sahaydoodii iyo wixii markay u badbaadeen aan iska laabanno waa kuwii diiday aan meesha beder ku xoolo qalanno oo carab hana ogaato hana aragto waa kuwii sidaas marka yidhi ayb atakhshawnahum miyaad ka cabsanaysaan ay atakhaafuunahum ma ka cabsanaysaan fatatrukuuna qitaalahum dagaalkoodii miyaad ka tegaysaan markaasi faallaahu alle ayaa axaqu ku xaqnimo badan faallaahu alle yaa axaqu ku xaqnimo badan an takhshawhu inaad ka cabsataan isagaa ku xaqnimo badan marka an takhshawhudaas waa bedel waa bedel ishtimaal faallaahu alle an takhshawhu khashyatuhu ka cabsashadiisa ayaa xaqu xaqnimo badan oo ka xaqnimo badan yacni cabsida aada dadka ka cabsanaysaan saasay marka ka dhigan tahay in kuntum haddii aada tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin yacnii dhibka iyo waxaa idinka gaaraya ha waxbaa ka cabsanina cabsashaduna bani aadamku mid lagu beerayaa jirto midna ilaa yacni daaca ahaan ilaahay looga cabsado khashyatu daaca ilaahay unbaa iska leh qaatiluuhum yucadibhum llahu biaydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin qaatiluuhum la dagaalama kuwa mushrikiinta ee ballankabaxyada lagu arkay yucadibhum llahu ilaahay ha cadaabee biaydiikum gacmihiina ha ku cadaabee wayuqzihim ilaahay hoojiye oo duleeye wayansurkum idinkaga gargaariye calayhim iyaga korkooda wayashfi ilaahay daaweeye shaafiye suduura qowmin qolo laabahooda quluubtooda mu'miniina mu'miniin ah qolo mu'miniinana quluubtooda daaweeye alle oo markay arkaan cadowgii oo sidaa loo shafay qalbigooda aada u daawoobaya waa ku deersanayaan wayudhib ilaahay tagsiiye hayda quluubihim quluubtooda caradoodana tagsiiye ilaahay carada daran oo ay quluubtoodu markaa ku jirto tagsiiye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb wayatuubu llahu jumla mustanafa waay marka wayatuubu llahu ilaahay waa ka towbad aqbalayaa calaa man duul yashaa uu doonayo cid uu doono ilaahay waa ka towbad aqbalayaa towfiiqdii ayuu waafajinayaa wallaahu alleh caliimun alle addoommadiisa aada uga warqabo waayo xakiimun falsan ayb alaa qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum llahu yucadib waa majzuumun bialab qaatiluuhum taas ayaa ayay ku jasmisan tahay inta kalena waa ku cadfan tahay qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum llahu ilaahay cadaabee biaydiikum gacmihiina ku cadaabee waa beder wixii ku dhacay wayuqzihim ilaahay hoojiye oo duleeye kuwa mushrikiinta ah wayansurkum idiin gargaaree calayhim korkooda idinka gargaaree wayashfi ilaahay shaafiye oo daaweeye suduura qowmin dad laabahooda mu'miniina mu'miniina dad mustadcafiin oo maka kasoo bixi waayey oo ciil ou hayo ilaahay markaa yacni kuwaa laabahooda daaweeye waa ku daaweynayaa markay nimanku saa u jabaan wayudhib ilaahay tagsiiye hayda quluubihim kuwaa quluubtooda caradeedana ilaahay tagsiiye bixiye oo wuxuu ku bixinayaa guuldaradan marka gaalada yacni mushrikiinta ku dhacayso wayatuubu llahu ilaahay wou towbad aqbalayaa wayatuubu llahu marka jumlo cusub waaye waa isti'naaf ayb wayatuubu llahu ilaahay wou ka towbad aqbalayaa calaa man qolo korkood yashaau uu doonayo oo yacni min cibaadihi lkaafiriin addoommada markaas gaalada ah xilli yacni gaalada awal ahaa qaar buu ilaahay towbada iyo naxariista waafajinayaa markaas ayay soo noqonayaanee mu'miniin ay noqonayaan ayb wallaahu alla caliimun alla addoommadiisu aada u og waayo xakiimun falsan oo xikmad badan am xasibtum an tutrakuu walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum am xasibtum axasibtum miyaad u malayseen an tutrakuu in la ydinka tegayo walxaal lamaa yaclam illaahu ilaahay ounan bannaanka keenin ounan muujinin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin walam yatakiduu jaahaduudaasa marka walam yatakhiduuda ay ku cadfanaanaysaa walxaal lamaa yaclam illaahu alla ounan muujinin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin walam yatakiduu aan ka yeelanin min duunillaahi alla sokadiisa walaa rasuulihi rasuulkiisa aan ka sokadii aan ka yeelanin walaa lmu'miniina mu'miniinta sokadooda aan ka yeelanin waliijatan saaxiib hoosaad ay hadba u galgalaan aan ka yeelanin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta waxaan ahayn saaxiib hoosaad aan ka yeelanin wallaahu alla khabiirun alla addoommadiisa hoos baatin si guntooda ku og waaye bimaa bimaa tacmaluuna waxaad wallahu alla khabiirun ku aada u og waaye bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan am xasibtum bal ee axasibtum miyaad u malayseen an tutrakuu in la idinka tegaya idinka mu'miniinta ah walxaal lamaa yaclam illaahu iyadoo alla uunan soo muujinin lamaa yaclam illaahu ilaahay uusan ogaanin ma la dhahayo yani ogaalka alle waa azali waa horeeyaa wa intaan la abuurin dadka ayuu ilaahay ogaa qof walbaa dariiqa uu raacayo iyo midka jihaadaya iyo kan ilaahay diintiisa u jihaadaynin iyo kan yani munaafiqa iyo mu'minka ilaahay wuu kala ogaa awalba laakiin markaan iyaga la abuuray asbaabtii iyo dhacdooyinkii la diyaariyey ee lala la keenay ee asbaabtii ay timid markaasay soo muuqanaysaay oy dadka u muuqanaysaa soo maaha marka ilaahay dadka usoo muujinaa waayo dadkii oon la abuurinba ma umuuqanayso waxay asbaabihii oon imaanin dadka lagu kala saaraya ciday usoo muuqanaysaa markaas male walxaal lamaa yaclam illaahu alla ounan muujinin cilmu duhuur waayo marka ilaahay uusa soo muujinin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday minkum xaala idinka idinka mid yihiin walam yatakiduu aan ka yeelanin min duuni illaahi alla sokadiisa walaa rasuulihi rasuulka sokadiisa walaalmu'miniina mu'miniinta sokadooda waliijatan aan ka yeelanin kuwaas iyadoo uunan alla muujinin miyaad rabtaan yacni in las la idinka tago ma la idinkaga tegayo waa laydin imtixaana waayo marka wallaahu alla khabiirun alla addoommadiisa aada guntooda og waay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan guntooda ilaahay waa midka aada u og waay marka meesha walam yatakhiduudaas waawda xarfu cadafan ka dhignay jahduudaanna ku cadafnay oo fii xayiz fii yani waxaa lagu cadfayaa marka macduufatun calaa jumlada oo silada ah marka walam yatakiduu fii xayizi sila ayay ku jirtaa mar haddii jahduudaa siladaa lagu cadfayo waxaa kaloo banaan walam walam yatakhiduuda in laga dhigo waawda waawul waawulxaal in laga dhigo jumlada jumla xaaliya ay noqoto saaxibulxaalkana marka uu noqday jahaduu damiirka ku jira walxaal lamaa yaclam illaahu alla uunan muujinin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday minkum xaala idinka idinka mid yihiin walxaalna jihaaday iyagoo lam yatakiduu aan ka dhiganin min duuni illaahi alla sokadiisa walaa rasuulihi rasuulka sokadii walaalmu'miniina mu'miniintii sokadooda waliijatan aan ka dhiganin saaxiib hoosaad yani waxay jihaadayaan iyagoo aan saaxiib hoosaad ka dhiganin cid alle rasuulka ee mu'miniinta ka soo hartay wallaahu allana khabiirun alla aada u og waayo bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun aayaddan iyo midda xigta aayaddan sabab nusuulkeeda waxaa la yihi cabaas ayaa wuxuu yidhi markii cabaas la qafaalay yowma badrin ayay muslimiinta kufrigii bay ku ceebeeyeen kufri yani gaalnimada iyo ayaa lagu ceebeeyey iyo qaraabogoynta iyo waxyaabahaas cali baa war adag ku yidhi hadalka ku adkeeyey markaasuu cabaas wuxuu yidhi maa lakum tadkuruuna masaawiyanaa walaa tadkuruuna maxaasinanaa oo xumaanteenna keliya maxaad u sheegaysaan wanaaggeenna maa sheegtaan yii cali baa marka wuxuu ku yidhi alakum maxaasino oo idinkuma maxaasin baad leedihiin wa wax wanaag lagu tilmaami kara miyaad leedihiin faqaala nacam haa buu yidhi inaa lanacmuru lmasjid alxaraam annagu masjidulxaraamkaan camirnaa wanaxjubu lkacbata kacbada ayaan markaa yacnii xajaa xijaabadeeda xajabatu lkacbaa naga mid aho kuwa kacbada howlaheeda iyo uqumo wa nasqi lxaaja xaajigana zamzamka iyaan ka waraabinaa siqaayadaan samaynaa iyadoo marka cabaas lagu radinaya arrintaa ayaa aayaddan baa soo degtaa la yihi marka ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri mushrikiintu inay masaajidyada alla camiraan ma laha iyagoo gaalnimo naftooda uga marqaati kacayo iyagoo kufri naftooda uga marqaati kacayo masjid camiriddiisa maba ahanba shanigooda inay sheegaan markaas yani macnuhu waxay tahay masaajidkani waxay u camiraan itifaaqun waa meeshii bay ku noolaayeen maga waxbay ku heleen waxna waa ku qabeen ixtiraam iyo wuxuu doonaba ha ahaado ee yacni iimaan iyo thawaab rajayn iyo ixtisaab waxaan umaba samaynaynin waayo qofka mumin camalkuna wuxuu saalix ku noqdaa marka ilaahay dartiis loo sameynayo maba rumaysnaba ilaahay subxaanahu watacaala ayb masaajidda cibaado alla keligiisaa lagu camiraa maba lagu haayaba marka masaajidka sidaas shirki baad ku haysaan ayaa la leeyahay marka qof kaafir ilaahay ku kufriyey ah falaysa min shanihi an yacmuraha inuu masaajidda camiro shanigiisa maba ahanba cimaaradana marka dee alcimaaratu lmacruufay ku qaar ku fasirayaan oo min binaa'i lmasaajidi masaajid la dhiso iyo hadduu dumo in in la tarmiimiyo lasoo la dayac tiro iyo gaalka marka waa laga mancinaa oo loo diidan qaar aimada kamid ah marka waxay ku tageen sidaas cimaarada marka maa kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri waa dhismayaalka iyo in hadduu dumo in la dayac tira iyo waxyaabahaas xataa haddii uu yihaha isagoo gaala waxaan dardaarmay maalkeyga in masaajid lagu dhiso waana gaal gaalnimadaas uunu ku dhimana marku dhinto ka bacdi maalkiisii wasiyadaas ma la fulinaa la fulin maayo ilayhin laa tumtaal ayb qaarna waxay ku xambaareen cimaarada halkan la sheegaya masaajidi in la fadhiyo cibaado loo fadhiyo marka gaaladii masalo kaloo fiqi baa laga qaatay iyadana waxay tahay mushrikiinta loo deyn maayo inay masjidulxaraamka joogaan oo waa ku cibaadeysanayna cibaadadooda beenta ay ku sheegtaan ma loo deynayo la yeeli maayo qura'da qaar marka ibnu kathiir iyo abu camar iyo waxay aqriyeen meeshaan maa kana lilmushrikiina an yacmuruu masjid allahi maa kaana lilmushrikiina mushrikiin uma ahaanin uma dhab laha xaq uma laha an yacmuruu inay camiraan masaajid allahi ilaahay masaajidiisa shaahidiina xaal ay yihiin kuwo ku marqaati furayo calaa anfusihim nafahooda korkeeda bilkufri gaalnimo uga ugu marqaati furayo gaalnimadan naftooda say ugu marqaati furayaan waxaa lagu fasiray qowlhu xadiidkii muslim oo warinaya markay dawaa yacni ay xajka iyo ay jiraan ay baxayaan waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ayagoo saas naftooda gaal shirki uga marqaati furaayo oo labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malag iyagoo sidaa dhahayo naftooda gaalnimo uga marqaati kacayo masjid inay camiraan maba u dhab laha arrintaa ulaa-ika kuwaadaa xabia xabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii waa baaba-day ile gaalnimo camal kastoo wanaagsanaa haddii la sameeyo gaalnimana ay la xiriirto oo qofkii u gaalnimadaa ku dhinto camalkaasi aakhiro wuxuu u taraya male waa burayaa wafi naari naarta dhexdeeda hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waarayo wafi naari naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya aayadda waxaa laga milicsanaa marka sanadan aayaddan ay soo degtay kabacdi inaynan xaj waa laga mamnuucay iyo inay masjidulxaraamkii soo galaan aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haadana waa arki doonaa inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi inamaa yacmuru waxaa un camiro masaajid allahi ilaahay masaajidiisa man unbaa camiro aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wa aqaama oogay asalaata salaada wa aata zakaata zakada siiyey oo bixiyey walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha alla maahan aan cid kale ka cabsanin khashyatu daaca ama khawfu daaca facasaa waxaa xaqiiq ah kuwaasi oo yacnii ilaahay agtiisa casaada alla waa xaqiiqeh facasaa waxaa dhab ahoo xaqiiq ah ulaa-ika kuwaada an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan sifada marka masaajid camiriddiisa dad kale waa kuwa inamaa yacmuru waxaa un camiro masaajid allahi ilaahay masaajidiisa man axad aamana billaahi alla rumeeyey meeshaan marka waxaa layihi rasuulka laguma sheegin alimaanu birasuuli halkan laguma sheegin iimaanka alle qiyaamaha salaad iyo zaka la xusa qofkaan rasuulkii rumayninna hadda iimaan male waa ognahay jawaabtu marka maxay noqonaysaa jawaabtu waxaa la yidhi waa aqaamo salaata ayaa waxay daliil u tahay inuu rasuulka rumaysan yahay ilaa qofka salaada oogayo dukanaya nebigu waa rumaysan yahay sala allahu calayhi wasalam ma iyadaa marka maqaamkaasi joogto maaha iimaan alimaanu birasuul in meesha laga bixinayo maya ma aha man aamana billaahi unbaa masaajida camiro axad man axad aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wa aqaamo salaata salaada oogay wa aata zakaata zakadana siiyey oo bixiyey walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha allah maahan cid kale aan ka cabsanin ey walam yaksha axada ila allah ibnu caiya meeshaas tafsiirkiisa almuxarar lwajiiz wuxuu yidhi yuriidu khashyata atacdiim cabsida weyneynta ay ku dheehan tahay waalcibaada waaaca cibaadada iyo daacada ay ku dheehan tahay taasaa laga wadaa ee maahan macnuhu qofkii yacni waxyaabaha laga cabsado ee dunyawiga qofka ka cabsado muslin maaha waa gaal in la leeyahay maaha oo wuxuu leeyay walaa maxaalata ana alinsaana yakhshaa waxaan shaki lahayn insaanku wuu ka cabsanayaa hayrahu heyrkiis yacni ilaahay heyrkii wayaksha almaxaadiir adduniyaawiya khataraha adduunyada qofku waa ka baqaa waxbadda qofka waa ka cabsanaa bahalka dugaagga waa ka ordaya waa ka cabsanayaa cadowgiisa waa ka cabsanayaa dabcan waxyaabaha marka cabsidaas waa dabiici taas maaha cabsida laga hadlaya waa khawfu الطaaca wاlcibaada wالtacdiim khawf siri ah oo qeybi ah ilaahay unbaa iskale subxaanahu watacaala ee ambiyada ilaahayba qaarkood qur-aanka ilaahay wuxuu yihi nabiy llaahi muusa markuu ka hadlayey fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab marka cabsidu cabsidaa laba nooc kalea waxaa laga hadlaya marka walam yaksha aan ka cabsanin ila llaha yani axaddan aan ka cabsanin ila allaha alla maahane khashyata altacdiimi wاlcibaadati waالطaaca facasaa waxaa xaqiiqa ulaaika kuwaada an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan abuu xayaan meeshaan marka wuxuu yidhi xoogaa wuxuu ka hadlay masaajidda camirideeda owjuhdeeda wuxuu tilmaamay marka waxaa ka mida buu yidhi ramu maa tahadama minha wixii masaajidda ka dumo in la dhiso waa camirid iyaga in la unko oo la bilaabo waa dhisid waa camiritaan wa tandiifihaa masaajidda in la nadiifiyo oo la nadiifiyo oo xadiidkii caaisha waatou ahaa sunanka ku jiray amara rasuulu llahi sal l slama an tubna almasaajidu fi dduuri wa an tudayaba wa tunadaf nebigu wuxuu amray masaajidda in xaafadaha laga dhiso in la udgiyo oo lala nadiifiyo la dahiro masaajidda wasaq marka in laga dhiga maaha haday wasaqi lagu arkana qofka inuu isaga ka qaado dadkao dhan marka mas-uuliyad saaran waaye qofka inuu kabihiisii isagoo iska wato ay da-ayaan ama caradii iyo ay ku taallo inuu dhiga meesha lagu tukanayo oo bac xataa bacda xataa inuu ka masuugo masaajidkana uu uga tago intaasoo caro ah oo haddii la yidhaha war waxaanaad bi'isay oo uunan dhegaysanaynin waa khatar masaajidda derbiga banaankiisa iyo gudihiisa waa isku waa waa waa isku waa isku waxay leeyihiin ixtiraam oo masaajidda derbiga dhankan gudaha soo xigo sida aan loo ogoleyn in loo wasakheeyo kan gadaalana in la wasakheeyo ma aha dadka qaar baa kabaha derbiga masaajidka ku garaaco kuwaa diifka ku tiro kuwaa wasakda iyo candhuufta ku tufa masaajidda qaaraa ku cadaysto masaajidda yacni albaabadooda oo meeshii laga geli lahaaba wasakheynayo khaasatan subaxdii qaaraa cadayga afkiisa oo ku yacni ku balqamiy isku balqamiyey oo uu ka da-ayo wasakdiisa ayuu dhigayaa hortiisau dhigana meeshaa adi kaligaa may ku cabiran tahay soo qof ku sujuudi maayo hadhow nacam dadka maxaa ka hadlaysanaad is leedahay nacam ma fakerayaan miya waxaa laga yaabaa dadka qaarna waa ku dhibsanayaan kuwana khaaliyu dihni waayo war uma hayaan waxay samaynayaan baraarujinay u baahanyaen laakiin inay baraarugaana fiican waxaasoo dhan tacmiirulmasaajid cagsigeeda waa masaajidda marka inaan laga kasbanin dhibaato iyo rafaad inaan laga kasbanin dadka nadiifinayana inaan lagu dhibin yey yaa la rabaa wa tanwiirihaa buu yidhi marka iyo masaajidda in la nuuriyo nuurinta marka waxaa ka mid a nalalkooda in la shido oo yacni aada loo shido yani la iftiimiyo si wax loogu barto ama qur-aanka in loogu akristo jawi loo diyaariyo masaajidda ilaahay lagu caabudo saasaa la rabaa in la kharibo marka maahan nalalka iyo marwaxadaha iyo waxyaabahaas in laga kharibo maaha waxyaabahaas oo dhan marka ayuu tilmaamay ha baaraka allah fiik a dad badan baa iyagana wuxuu leeya intay xaakadii gacantii ku tufaan cagtii marinaayo kula istaagaya meesha waa runtiis waa mashaakil iyadana aada dadka u dhibay waay dadka waxoogaa inay waxyaabahaas inay ka ilbaxaana fiican oo ay dareemaan waxaan mashaakilka iyo dhibka ku jira waayahay tanwiirkiina marka waa kaasaa wa tacdiimihaa iyo weyneynteeda ayaa ka mida wa tacdiimuhaa weyneynteeda ayaa ka mid a waictiyaaduhaa lilcibaadati wadikri masaajidda in looga soo caado dhigto cibaado iyo dikri alla ku xusid wa min adikri waxaa ka mida buu yihi abuu xayaan dikrigu darsulcilmi darsiga cilmigaa ka mida masaajidda in waxyiga lagu akriyo oo qur-aankii lagu akriyo sunnada nebiga lagu akriyo oo luqadii carabiga iyo lagu baro dadka maadaama qur-aanka iyo sunnadii miftaax ay u tahay faro u tahay fiqigii in lagu akriyo masaajidda in waxyaabahaas lagu camiro in lagu dhex xadreeyo masaajidda sax ma aha oo lagu buuqo oo lagu qayliyo lagu cibaadaysan karin waxaan aniga keligay watana maahane xaafid albiqaaci alimaamu albiqaaci ardayga ibnu xajar kitaabuu ka qoray masaladaas inaarat lfikri baa la yihaha kitaabkaas wuxuuna tilmaamay dadka masaajidda mas-uulka ka ah waxaas inay ka manciyaan oy dadka ka celiyaan masaajidda qaar baa waxa lagu sheegaayo ay nan ahayn laa ilaahay xuskiisana meesha ma yaal salli nebina ma yaal dadka salliga nebigan samaynayna ay u sheegaan qaarkood baan sidaas maba ahanba shirki iyo waxaa lagu sameeyaa waxyaaba ilaahay uusan raalli ka ahayn owliyo iyo ambiya nebiyaal iyaa lagu tuugaa owliyada iyo ambiyadana in la tuugo looma keenina in lagu daydo wanaagga iyo cibaadada looga daydaa loo keenay taasi marka qof inay dhibta ma ah masaajidda waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan waxyaabahaas marka codkaa kor u baxaayo qaylada badan iyo waa laga man waa laga celinaa masaajidda waxyaabahaas ee masaajiddii marka in wax lagu gato ama in yacni wax lagu shiraa iyo lagu sameeyo iyo baadi in laga naadsado iyo waxyaabahaas oo dhan ma u banaana sababta waxay tahay lianna almasaajida lam tubna lidalika looma dhisan ayuu ku cileeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu leeyahay dikrigana waxaa ka mida darsulcilmi bal huwa ajaluhu kan ugu weyn waayuu leeyahay dikriga wa sawnuhaa camaa lam tubna lahu waxaan loo dhisinna masaajidda in laga ilaaliyo waayo min alkhawdi fi axwaali اdunyaa oo adduunye iyo axwaasheed ah qof baa mobilkiisu daarana qudbuu iska dhegeysanaa siyaasad iyo qolba xataa inuu inta waxgeliyo dhegtiisa gashto ma garto saasuu u furanaa markaasaan lagu cibaad qur-aankii lagu akhrisan karin qaar waxay ku daawanayaan wax daran ayay ku daawanayaanoo foolxumoba laga yaaba ay dhici karto yacni dembiba inay tahay masaajiddii marka waxaas in laga ilaaliyo qalabkii qalabyadan yacni waxyaabahan la daawado ama la fiirsado way bateen qofkii marka waxaa laga yaabaa masaajidka cibaadada loo soo doonanayo in dembi lagu sameeyoba dadka iyaguna ku akristo buugaagta iskoolaadka iyo masaajiddu looma dhisin waxaasna haddii aada masaajidka inaad ku tukato u timid gurigaaga uu dheer yahay ama gurigii aadan marka ka aad ka wahsanaysa salaaddii kale aad rabto xoogaa haddaad wax iskaga akrisato gadaashaas iyo oodan dad ku buuqin dhib ma laha waxaa ugu sii daran oon aragnaa dadkaas wax ku akhristo waxay ku qorayaan dhulka wax qaara laa ilaaha illa allahu moxamedun rasuulullah ku qoray marka laa ilaha illa llahu waxaad ugu tala gashay in lagu istaago maxay tahay waxaas dhan waxaas dhallinyaro waxaa samaynayaan iskool iyo dhigto tacliintu ma bartamaya waxaas xaggay ku nool yihiin dadkaas waa khalad iyadana qalad kale waay owqaafaha masaajidda yaallana waxaa loogu talagalay wixii loo waqfay taasna in aada looga fiirsado waa wixii aan loo waqfin laguma samey karo haddii maalan nalalka la dedemiyo waqtiga aan loo baahnayn ee qof uu rabo inuu buug ku akristo nalka inuu u daarto ma aha waxaas leanna nalkan looma laguma bixiyo buug iyo wax lamida waxa mixmaladan masaajidda xataa kutub in la saartaa lagu waqfay buug inaad iska saarato sax maaha inaad barkato barkin ka dhigato khalad waa iyada lafteeda qaar waa jejebiyaan ma keenayo beddelkiisa uma maleeya in lagu leeyahay waxaas uu masaajidda ka jebiyey marka masaajidooda aadaab badan kutubna waa laga alifay hadda halkan kuma soo koobi karna laakiin in aada las laisu ilaaliyo oo owqaaf owqaafahaas nina ajaro u keensaday adugu inaad ku naar tagto waa inaad aada uga looga fogaado hada aakhiruhu wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه